Boqolaal qoys oo ku nool deegaanka Libiga ee hoos yimaada jowhar ayaa bilaabay inay isaga barakacaan, iyagoo ka cabsi qaba fatahaadda Webiga Shabeelle, kaas oo qarka u saaran inuu ku fataho deegaanka, kadib markii fatahaaddu ay ku dhufatay deegaano ay ka mid tahay Baarey. Deexe Cali Cibaar, oo ka mid ah waxgaradka deegaanka, ayaa sheegay in dadkii deganaa deegaanka ay u barakaceen magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle.
haddii say soo baxeen dib xawaan xera adii madax looma herin sidaas inay waa laga dabagadoomay iyo tabanaanoomay sidii lay sheegi meelaha libiga hasida waa lagala baxay ilmihii carruurtahay ninkiita oo gaadiid qaba ninkii oo gaadiid ilmihiisa qabsaday hadina waa lagala baxay alxamdulilah rabbilcaalamiin hawada ninkii ugu dambeeya hawadaas kubaneeya waa yaa waa bari bari wadada waxay laga qaadeen waqooyi laamiga waa waa ka gooyeen sidii aduurta alxamdulilah rabbilcaalamiin wixii ilaahay jeenasho guda waa la kala qaxay laamigaa marka oo sidii aduurka hadiisa ugu bilaab soo gaareen waxay ka soo galeen waxay ugu yimideen ya aduurta waxay ka yimideen marka bari ay ugu yimideen sidii aduurta soo koonfurkiisa ay ku yimideen ya markay libiga soo codsadeen ay dabdoomeen marka ay ay oraacsid aadeen dadkaan ee waqooyi ay aadeen allahu akbar gobolka joor haddii aan rag loo helin oo sida maanta oo kale loogu wareegi jiray gobolkaan aqalqiil ku jiro qaar barakay u dhaheen qaar waxaa loo qaxay joor qaar waxaa loo qaxay waa kaasaa nin walba qaar qaarkuu maleey banaanka loo baxay libigaan jooga hawada hawada libigaan joogaa laakiin brisida kuma jirto والله إلهي إلهي قلت خيركم مخر أشرك على نوافذي بنت بنت أنا بنت كارتي صغير تاسكي بداي والله أنا بركة عادي بركة